walaalkayga ama walaashayda xoogaha yar istaag ila dhegaysto khaarkan soo wadow waxay ila tahay markaad dhegaysanaysid inaad shargaraynaysa ila tahay marwax yar xadiidan aan kuu sheegayaa oo aad nafta nafsi ahaantaada ku anfacayo marka rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay min xusni alislaami almar'a qofka islaamka ah wanaaggiisa wuxuu ku jiraa tarkahu maalayacnii waxa maalayacni inuu ka fogaado annagaad waxa u badannahay maalayacni u badannahay khaflad unba u badannahay waxaa ilaa raalkaeen inaan samayna u badannahay markii waa la dida sidaas xadiidkaa sheegaya nabi maxamed iska hadlayo min xusni alislaami almar'a tarkahu maalayacni waxaa maalayacni inaan ka fogaano oo waxa ilaahay raalli ka ah inaan samayno bal la doonayaa marka waxaa la samayn karaa walaalayaal een asxaabay muuqaalka hadduu ku soo gaaro inaad ka faa'iidaysanaysid waaba ku jiraad waa ka faa'iidaysatee dad kale ka faa'iidaysi xadiid kale rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay addaalu calaa khayri ka faacilih qofka khayrka khayr kale sii gudbiyo ajar in la mid buu leeyahay buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka adi khayrka adi keligaa isku ekaysinne bal qof walaalkaaga ka maqane u shaargaray sow asna ugu faa'iidaysto ilaaha ku barkeeye baaraka allaahu fiik halkaanaan kaa salaameeyaa